dadkii labaad maxaadarada u horeysa ee saaka lagu furayo subaxa insha allahu tacaala waxa ay tahay maxaadaro ciwaankeedu yahay himilooyinka jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen sheekh mustafe xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه waxaan isku dayayaa inaan ka waramo oo aan u sheego siday aniga iila muuqato waxaan u bixiyey ta'amulaat fii mustaqbali aljaaliya asoomaaliya fi lgarb ama odorosid ama hilaadin mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee degan dunida reer galbeed jiritaankeeda dambe muxuu noqon doonaa siduu u egyahay suuradda soo socota iyo muqtaraxaad ama kudayo aan u arkayo haddii la sameeyo inay yihiin wax wax qaban kara oo wax lagu badbaadin karo ko waxaan rabaa inaan guud maro marka hore joogitaankeenan ay galbeedka joogno maxaa laga filayaa mustaqbalkiisa dambe inuu noqdo ma wuxuu egyahay joogitaankeenani midaynu muddo yar joogayno oo noqonayno oo ruyadeena ama maskaxdeena ay ku jirto intaynu maalmo sii joogno laba sano saddex sano afar sano shan sano lix sano toddoba sano toban sano dabeetana haddii ilaahay meesheenii fiicnaysiiyo ay u muuqanayso inaynu dad guurayo oo noqonayno nahay bulshada galbeedka joogta ee soomaaliyeed saddex qaybood bay u qeybsantahy qayb ama saddex ixtimaalaad baa ku jira qaybta koowaad waxay in badan ku fakeraysaa inay noqoto in badan waxay ku fakerayaan inay noqdaan waxaana ka go-aana inay noqdaan waxay isku dayayaan inay wax u urursadaan sidii ay u noqon lahaayeen iyagoo taa qaba ayaa haddana waxaanay kalsooni badan ku qabin halka ay ku socdaan yacni waa ka go-aan inay guuraan waxna way u urursanayaan tanna wuu ka go-aansaday inuu ka tago laakiin haddana kalsooni badan kuma qabo meesha uu hijroonayo uu socdo sida daraaddeed wuxuu isku dayayaa inuu lugna faras ugu joogo lugna baqa ugu joogo wuxuu isku dayayaa inuu yidhahda waxaan guuraya markaa nationality-ga qaato inta ka horreysa ma raba inuu guuro wuxuu rabaa inuu guuro markuu jeebkiisa ku hubsado baasaboorada ama jinsiyaadka dowladaha galbeed ay leedahay waayo xaqu ku socdo baanu kalsooni ku qabin waa ka go-anta inuu guuro meeshana wuu nacay laakiin ma raba inuu guuro ilaa iyo inuu helo mooyaane jinsiyadaasi waxaanu ku dacwoonayaa inay tahay taxasuban liaswa'i duruuf isagoo u xisaab qaadanaya oo ku talagelaya sida ugu xun hadday u dhacdo wixii u yeeli lahaa dadkaasi qaybo ka midii way guureen iyay badnaanin way guureen qaybana go-aankaas bay haystaan oo ama waxay sugayaan nationalitygii ama se waxa ka yaro dhiman wixii uu urursanayay oo wuxuu ise leeyahay sanad kale ma ku dartaa shaqada ama laba sano kale ma ku dartaa oo wuxuu qaadan lahaa ayuu ku tala jiraa inuu ururiyo kooxda noocaasi markay xiyasu tatbiiqii tageen yacni qaybo ka midi way guureen already qar soomaaliya tegey qar yeman tegey qar suudaan tegey qaar afrikadaa ballaadhan dhinac ka galay ola carabaha iyo suuriya iyo meelahan eegeegatoo meel ka tagtay caalamulislaam iyo africa ayay u sahameen ama u sahantageen ama ay u guureen laakiin guuridoodii dhib baa kala kulantay dhibta kala kulantay ma aha waa dhib aanu isagu dareemeynin qofku markuu halkan deganaa muddo wuxuu la qabsaday oo raad maskaxdiisa ku yeeshay western environmentka degaanka reer galbeed ee maxay ku salaysan degaan iska nabad ah shaqadu ay belantitay ama yaro shaqo tegi karaya waxbarashadu mararka qaarkood ay suurtagal tahay xafiisyada iyo waxa kan systemka loola dhaqmo u iska ero fudud yahay wuu la qabsaday environmentkii markuu xaggoo tegey na caruurtiiba waxay idhahdeen abba waa maxay meeshaan keetay musqusha baranbaraa joogta gabadhi waxay leedahay waxaan raashinkii wixii lagu karinayo o dhan iyo wixii kuukarkii iyo washing mashiinadii iyo wixii meeshii ma yaalin isaga laftiisii markuu xaggaa isku qaaday baacmushtar sameeye la idhaahdo leelush baad halkan ka bixinaysaa halkan laguma ogola halkan barhkood dib baabay usoo noqdeen nin baan la kulmay soo noqda waxaan ku uhi war maxaa dhacayo afrikuu qabtay deetana wuu soo laabtay marka isagu wuxuu lahaa war laba gaalka waxaystaa la qaatay bu igu yidhi yani waa waxaan uga jeedaa qofka guuray tanbuu nacayo maskaxiyan isuma diyaar garaynin siduu too ula qabsan lahaa waxay ahayd marka hore uu halkan joogo reerkiisa iyo dadkiisa iyo isaga iyo wax oo dhan inuu k isku sii qanciyo inaanu ku talagelin markuu netherland ka guurayo netherland muslima inuu tegayo ee inu ku talagalo caalamuthaaliskeenii duruuftiisii iska lahaa iyo noloshiisii iyo wixiisii oo dhan wata inay tahay meeshuu tegaya kooxdaasi waa groub groub kale iyagu waxay rabaan inay noqdaan laakiin groupka waxaan ku tilmaamaya iyagu inay yihiin daaifatu tamani waa qolo maskaxda geedi ka ah dhab ahaan si aan geedi u ahayn maskaxiyan waa geedi tan ma degana maxaa geedinimada rabtay tahay ma wadaadnimo qura maya diin quraba maaha waa geediyo ko wuxuu dareemay mushkilati lgurba qofku markuu degan yahay waddan aan dhulkiisii ahayn ee uu gariib noqdo dhibteeda iska leeday wuxuu dareemay mushkilati alcunsuriya wuxuu dareemay inuu nin madoob oo xaqiir oo aan cidna ictiraafsanayn oo iska liito xaggoo markuu joogayna dee ina hebel hebel buu ahaayo qof magac iyo dad le oo bulsho ka tirsan buu ahaa halkana wuxuu noqday qof aan xisaabta ku jirin wuxuu dareemay mushkila tafasukh ilawlaad caruurtii oo gacantiisii ka baxday oo ka luntay buu dareemay wuxuu dareemay mushkila tafakuk ilusra reerkiioo burburay oo taladiisii gacantiisii ka baxdo waa kan wuxuu dareemay mushkila shucuuri abaqa almambuuda low class buu ku biiray halka waxaa laga yaabay inay hebel hebel inu iska ahaa ama reer wax yaro haysta berigii hore inay yaro ahaan jireen ama magac yaro leh ama wuxun yaro ah ama at least nin soomaaliyeed oo soomaali kamid oo de aan cidina hoos u yasin laakiin halkan wuxuu dareemay inuu ka tirsan yahay abaqa almambuuda untouchableka kuway odhan jireen dabaqada aan taabashadooduna fiicnayn dabaqada liidata ayuu dareemay waxaasoo dhibaato ay maskaxdiisa raad bay ku beereen nacayba intaanu diin ba aanu ka fekerin waxaasoo dhibaatii qofka markay ku biiraane brusherskaasoo dhama cadaadiyaan wuu soo tufayaa qofku waxa kan wuu nacay laakiin ha nacee naftana wuxuu ugu sheekaynayaa ma taasmaan sii jooga haddaad ka sheekaysaso tiraa war bal meesha ka waran meel la deganaada maaha buu taaganya waana dadka inta ugu badan waxaanu ku qanacsan ya u leeyahy meesha tani meel la degaana maahe waa in laga guuraa buu leeyahy sidaa ha sheego laakiin diyaar maaha abidkiina ma diyaar garoobayo dhibtuun buu dareemaya oo mushkiladunbaa ku culus oowunbuu kici kari laaya mooyaane uma xidhxidhna siduu u diyaar garoobi lahaa oo isugu dayi lahaa inuu guuro uma balaangaraysna laakiin waxa u balaangaraysan uun meeshani meel la deganaado inaan ahayn kooxdaasi markay muddo sii joogto daraasaadka taariikhda waxaa lagu arkaa uun aakhirka way iska milmaan aakhirka waa dhibaatadaa ku badata aakhirka kooxdaasi waxay ku dambeeyaan laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa maskaxda waa geedi qofkii halkanna wax kama qabto xaggaana dee ma joogo wax kama taro halkaa dhexa unbuu ciil iyo cadho isagu ugu madha waa siimaanadeennii iyo dadkii hore ee soo shaqo tagay yurub yimi iyo waxaasoo dhami waa noocay u badnaayeen halkaa dhexe ayuu ku dumayaa isaguna waxaa jirta koox saddexaad oo dadka ka mid ah kooxdaasi iyadu waa daaifa waa koox ku qanacsan waxa meesha yaalla kooxdani laba qaybood bay isugu jirtaa qaybi waxa weeyaan waa qayb mahzuuma daakhiliyana waa qayb hoos ahaan u jaban xadaaradan reer galbeed iyo daarahan dhaadheer iyo dadkan dayaxa ku socda iyo waxan buu arkay dabeetana waxan buu la dawakay markii hore waxaa laga yaabaa inuu nin iska geel jiraah ama hawd iska joogay ama meelihiisa iska joogay ama waxa kan markuu meeshan soo galay iyo nimankan dhulka hoostiisa dusaya qaarna xagga sare marayaan wuxuunbu isidhun caqliga waxaan sameeyey wax dhaamaa dunida ma joogo kooxi waa kuwa oo yacni xadaarada ay la argagaxsan yihiin koox kalea jirto iyagu xadaarada si aanu la argagaxsanayn iyagu waa koox shahwaaniyiina oo halkan baa waxay ka heleen waxay u baahnaayeen xoriyat alkhumuur xoriyat atacari xoriyat disco xoriyat cadam xayaa xoriya cadam xishmat altaqaalid wuxuu helay fasax koox iyadu fasax heshay khamrigu waa markaad doonto discogu waa halkaad doonto gabadhu waa meeshaad doonto culture iyo dhaqan aad xishmaynaysa iyo cid aad ka baqaysa iyo waxba toona ma jiraan shahwadiisaas marka wuxuu dareensanyay meel kaleo waxaa laga wada heli karaa inaanay jirin kooxdaa marka la isku darana iyagu waxay leeyihin in halkan la joogo warma meeshii madoobeyd baa dadka wararaysaa kuleeyahy waxaan aad sheegaysaa dhulkii lagu baabaasanaa baad ka warramaysaaye dadku xirartooda ahaadaan qof waliba wuxuu doonaya ha sameeyo ha horu maraana siida saddexda kooxood markaan isku daro muxuu yahay mustaqbalka ka soo socda haddaynu hi bulshadu waa saddexdan sinfi saddexdan sinfi muxuu yahay mustaqbalka ka soo socda aniga aragtidayda wallahu aclam ilahay baa xaqiiqada og aniga aragtidayda wuxuu yahay dadka inta ugu badan leh inay joogi doonto in tagta oo soo noqnoqota waayo inta tagta aynu nidhi iyagu ilaa jinsiyada qaataan ma bixi maayaan xataa wuxu iskaga tala jiraa carruurta markuu xaggoo gooyo ee diinta bare ee waxoogaa ay waaweynaadaane inay hadhow jaamacada iyo iska iman karaan oo soo shaqatay karaan ninkiio dee laatan jir hadduu doonaa iska soo noqda buu leeyahay ama shan iyo laatan intaan anigu ahaa markuu marayo isna hadduu doonaa iska imaado muddo intuu ka yara shaqaysto isna soo noqdo yani cala hadihi ariiqa muu rajo goynin laftiisu inuu meesha dee laga wada tago sida daraaddeed inta le war nimanka iyo baasaboorkooda iyo wuxooda israacaan anigu halkaasaan iska dhigay waa afraad marka la eego bulshada ballaadhan ee soomaaliyeed ee daba joogta ee go-aankaasi kaa ka yahay inaanay meeshan laa mar dambe laa mar hore laa mar dhexe inaanay halkaa ku joojiyaan waxaan leenahay marka aniga sida aan sawirayo waxa aan sawirayaa dadka ugu badan ee galbeedkan degani iyo north america iyo waxaasoo dhan isku dar galbeedka degani inay muddo aada u badan halkan deganaan doonaan inta noqonaysaana ay wax yar tahay iyadoo aanan masalada ka eegaynin anigu miyay banaanta inay joogaan mise ma banaana waayo waa masale sharciya taasi gaara alhijra jawaaskeeda in meeshan la degananayo inaan deganaanin laakiin waxaanan taa in badan anigu ugaba warramaynin waayo xataa wadaadadiinu markii hore dee cid isma weydiinin miyaa jiraan nin qura nin caalimo intuu tagay yidhi galbeedka sheekh in la qabtaa horta miyay banaanta mise ma banaan imikun baa tidhahdaa wadaadada sheekh in la deganaadaa miyay banaan tahay waxay ahayd markii hore aan lasoo yaacin in la yidhahdo culumoy meeshan in la qabtaa miyay banaan tahay mise ma banaana cid marka hore culimadu ma weydiisa marka problemka lagu dhaco un baa la yidhahdaa un see loo galaa calaa kulli xaal aniga aragtidayda anigu aan ka waramaynin meeshan banaanideeda iyo banaanid la-aanteeda waxa ii muuqata dadka inta ugu badan inay meeshan joogi doonto taariikhu lhijra fi lcaalam haddaad daraasaysaanna ma jirto ummad intay meel ka guurtay wada noqotay mar hadday qadiyaddo caynkaa tahay waxa aan odorasayaa maadaama aan idhi waa ta'amulaat fi mustaqbal aljaaliya asoomaaliya fi lgarb waxaan odorasayaa waxay tahay sidee baa loogu noolaan karaa ama loo badbaadin karaa jaaliyadda tan degan meesha waa su-aal aada u adag waayo laba shay oo mutanaaqida baan doonaya inaan iswaafajiyo laba shay oo contradiction aan is-aqbali karin way adagtay say isu aqbalaan ayaan leenahay say isugu kabmi karaan waxaan rabaa dhowr shay inaynu marka hore fahmno mutaallabaat lcayshi fi lgarb galbeedka inaad degtaa maxay u baahantahy dunida galbeed inaad degtaa maxay u baahantahy dadka inta ugu badan li waxay ka warramaan un mushkiladeenna qof kasta o ad la timaadaa wuu ooyaya carruurtii baa luntay kan baa halkan ka dhacay saatan xataa kuwa dabada jooga ma kuwa masaajidka jooga markaad u timaada tiraa warran wuxuu kuleeyay macalinkii qur-aanka dhigayay inankaa soo ma aragtid maalintii la keenay ee waddanka yimi lix jis buu qaybsamaa maantana tabaarig baan ugu taagal ahay waa wax cusub oo uu baradaayo wixii hore uu sitay ayaa ka dhumay buu macalinkii leeyahy waa kii isaga ugu yimi masaajidka kii dabadda ka joogay daaye idan dadkao dhami waxay ka warramayaan burbur iyo dhibaato jirta iyo caynkan waxaa laga warramayaa oohin loo ooyiyo dhalinyaradii oo laleeyay dharkii gaaladay qaateen dhafaraday xiirteen dhaqankoodii bay qaateen xaggaasay mareen meelaha majaalisteenna khaaska iyo kuwa caamkaaba mawduucabaa laga warramaya keenna yaro dhoofee dabadda taga marka la ydhaha war bal meeshii ka warram xataa nukhaaca unbuu sheegaa isna meeshaasi meel la dega maaha laakin dee dadka kuma qancin kartid oo baasaboorkii baad hoosta ku seetaay markaad waxaas oo dhan ka warranto ayunbaad barrinta odhanaysaa ticketka ila soo buukin garaaya cidina ka aqbali maysa dee meeshu waa waa baaba iyo anigu baasaboorkiina waa sitaa ticketkana hoostaan ku sitaa war maaha lagu warramo ama war dadku ay kaa dhegaysan karayaan uma eka waxaan leenahay ikhwati fi lcaqiida calaacalka iyo canaanta badani waa budaacatu alcaajisiin waa dadka wax mataraa ah farsamadooda iyo shaqadooda weeyaan ama waa sublu tay-iis waa in mashkiladda balwara lagu sameeyo la caddeeya way fiicantay laakin haddii halkaa un la dhaafi waayo oo oo intaa un intuu qof waliba wado wado bes uu halkaa ku joojiyo waa qaab dadka loo quus gelinayo sideedabana de waxaa taqaanin oohintu waa aadaatu tanafusi liman laa qudrata lah ilmaha yar haddii wax iska celin karaya inta badan ma ooye wuu isna faadku u bilaabaa laakin marka aad rabto inaad is dhiibto ooyintaad ka micinsanaysaa waa nooc min atanafus waa un haatan axaasiistaadan dareemadan iyo cadhadan kugu badatay qaar ka midi inay kaa baxaan un markaad iska yaro ooydo waxba aad dareemaysaa hadal badnidan laga warramayo mushkilada tani waa iska nooc min atanafus oo qofku wuxuu isleeyun bal wuxuu iska sii daa laakin ma aha xal intaanan marka anigu xuluusha gaadhin waxaan kaloo jeclay inaan tilmaamo daraasa haddii la sameeyo waxaanay ku tilmaamaan tasaadum alxadaaraat isburburinta ama isdhexgalka laba xadaaro oo kale nooci markay iska hor yimaadaan sideedaba ma jiro bini aadam marka hore marhani qof bini aadam oo iska marhan oo intuu meel yimaado wax loo shuba ama wax lagu sheega ma jirto saaxa marhanina ma taalo wax sax iyo qalad ha ahaadaane waxba inaga buuxay markaynu nimi kuwaynu u nimina waxbaa ka buuxa cid waliba way buuxdaa cid meesheedu ay maran tahay may jirin maxaa dhaca marka saddex ixtimaalun baa iyana dhaca markay xadaaraad kale nooci kulmaan dadka badh waa kayfiyatu tacaayush sidee wada noolaadaan dadka badh waxay sameeyaan wixii uu haystay wax fiican buu uhaystaa wuxuu doonaba ha noqdo waxaa dadka kalena inuu iska ilaaliya buu jecel yahay iska ilaalintiisu waxay ku salaysantahay cilmi kuma salaysna iyo inuu gartay waxan inay xun tahay ama uu baadhay ama caynkana waxay ku salaysantahay war nimankaa wuxoodu yay kusoo gelin qoladaa kale wuxoodu yay kusoo gelin wuxuu isku dayaa markaasi reerkiisa iyo dadkiisa iyo intan inuu weeteeyo un xal uma hayo ha bixin iskulkaa qabanin gaalada ha u tegin isaguna wuxuu isku dayaya inuu halka joogo arrintiisu waa haddii xafiis la soo xidhiidho naay ma nimaadna anagu halkaasi wax allaaliya wixii la weydiiyo jawaabtiisu waa naay wuxuu isku dayayaa isolation inuu meeshana joogo ma maqnaa ee wuu joogaa laakiin wuxuu isku dayaya inuu is-isolate gareeyo oo uu meel keligii fadhiyo kooxisaasay xal moodaa laakiin waa intuu odaygu nool yahay maantu xaggaa u dhaco ama maanta taladu ay ka yaraa waa iska waa war dhammaaday kooxina kooxina waa akhdi lkul oo waa kooxda aynu lahayn ama xoriyaad shahwaaniya buu helay xoriyatu tacari iyo xoriyatu kada iyo xoriyaadkaasuu helay ama markii hore uu ahaa qof maskaxiyan u jabay ama se waa kooxdan isolationka lagu kobciyey ee aan bedi la siinin ilmihii guriga un lagu hayay ama la ilaalinayay joog joogtuun odaygu hayay odayakani markuu meesha ka baxo ama markuu isagu fursad ka helo waxa weeyaan wax walba inuu iska qaato qoladanina everything ya bay kaga jawaabaan wixii loo soo bandhigaba ha un bay idhaahdaan haddaad tidhaha war maxaa dhacay maad qof muslima ahayn maxaad waxaanu samaynaysa dee maxaanu yeellaa buu leeyay yani wuu isdhiibay xataa hadday la xun tahay wuxuu rumaysan yahay inaan waxba ka qaban karin wuxuu isku qanciyey ama wuu ku qanacsan yihi ama wuxuu isku qanciyey inaanu waxba ka qaban karin kooxdanna waxaa ku dhaca assimilation ama milan brain wash baa ku dhaca akhiiran maskaxdaa maydhanta dee reer galbeedkuna waaba caadooyin ay yaqaanin waa lagu celceliya un bay dhahaan qofka coblas kii la odhan jire wasiiruliclaamkii hitler ayaa baalbeene buu sheegi jiray hitler baagu dagaalamayay markaasa yidhahdeen war maxaad caynka u sheegtaa qaacid u lahaa beenta sheeg buu yidhi ku celceli un run bay noqone yani haddaad ugu celiso un beentu ka dayn weydo dadku marka dambe way rumaysanayaan buu lahaa mujarad alistimraariya un baa loo baahan yahy weligaaba dh yeeli mayno waxa kan haddii lagugu wado lagugu wado lagugu wado maalin baa saa in yari kaaga milmayso ama aada in yar u tamarjabayso akhirka waad ka aqbalaysaa kooxina noocaasay noqotaa kooxda saddexaad waa koox isku dayda inay wax fahmaan waa koox isku dayda inay helaan atamxiis bayna alxaqi waalbaatil xaqa iyo baatilka inay kala saari karaan waa kooxa la odhan karo marka hore waxay wateen hawaabit cilmiya waxay wateen shay cilmiya oo sugan oo maqaayiis oo wax lagu qiyaasi karo ama wax lagu qiimayn karo waa dad kala garan kara waxa xaqa iyo waxa baatilkaa waa dad awood u leh qudra awood u leh inay wax daraaseeyaan oo wax baxsiyaan waa dad awood u leh inay fahmaan qofkan ka soo horjeeda ama qofkan kale u yimaadeen muxuu yahay waa dad awood u leh inuu isku dayo qofkan kale inuu qancin karo waxa uu ka qaadan karo waxa uu diidi karana uu ku qancin karo yacni inuu isku dayo samahana inuu ka qaadan karo waxa xumaanaha inuu ku diidi karo waa qof isku dayi kara iyagu markay inoo tafsiirayaan waxay dhahaan integration baa loo baahan yaho labadaa midna aan ahayn lakin integrationku waa farsamo iyaga u gaara lakin waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay qof rabo waxa wanaagna inuu qaato xumana inuu ka tago lakin tan sida loo helaa way adagta sida loo helaa aad bay u adag tahay maadaama ay aada u adag tahay dhowr wax baa u baahan inaynu wax ka fahmno waxaa u baahan dadkeenu la joogno inaynu wax ka fahmno waxa kaloo u baahan xaqaa'iq aynu meesha ugu nimi inaynu garanno xaqaa'iq baa jirta istaycaab u baahan inaynu koobi karno xaqiiqada koowaad waxay tahay inaynu garanno mujtamac aan inaga mid ahayn inala diin ahayn inala caqiide ahayn inala dhaqan ahayn inala aragta ahayn inaynu taari'in kuna inaynu isku soo dhex tuuray mujtamaca kan inaad ogsoonaatid oo wax walba aada xaq isu siina aada garatid cidi kuma casumin adaa isa soo tuuray nin waliba isagoo dayaarad fuushan oo rooraya ayuu isa soo tuuray mujtamacan markaad isku soo tuuraysay wuxuu ahaa mujtamaca leh qaanuunkiisa shaqo kiisa iskuuleed kiisa diineed kiisa iclaameed mujtamac brogramida baad u timi adaana naftaada kusoo dhex tuuray ilahi wuxu uhi waidaa qultum facdilu asbaab kasta aan sheegno aynu dhahno waxay ka mid ahayeen aidi alkhaarijiya waddankeena wax ka gubtay ama caynkan laakiin un inteena ugu badan kollay inta gacanta lasoo qabtay lama keenine inagoo xiimayna un baynu soo gallay mar hadday arrinku kan yahay waa inaad fahamtaa bad sideeda u xidhan horta inaad adigu marka hore isku soo tuurtay taasi waa xaqiiqada koowaad oo aanad kaga sii talagelin xuquuqulbini aadamkii me iyo karime dadka badh ba waxay leeyihin xuquuqulbini aadam waxay leeyihin masaajid noo dhisay maadaama kiniisada iseego war waxaas waa sheeko nimankani waxooday haysteene adaa adigu adoo rooraya yimi shayga labaad ee u baahan inaynu si fiican u fahamnaa waxa weeyaan inaynu xaqiiqsano mujtamaceenna socday inayna wada soconin mutafariqiin inay ahayn bimacna alkalima dad kala tagsan oo aada u kala daadsan calaa mustawa albilaad alislaami wacalaa mustawa alqawmiyaat wacalaa bale qoomiyaad sare ka kale ee soomaalidu inaan qofna de reerna reer eegi karaynin ama la fadhiisan karaynin xaqiiqada saddexaad aan rabo inaynu fahmnaa waxay tahay wadaadadu had iyo goor waxay isku qiyaasaan yuhuudda yuhuuddana waxan baa loo ogolaya innagana looma ogolo waar yuhuuddu aalaaf min asiniin bay meeshan joogeen muddada intaa leg way halgamayeen cid wax iskama siinin waktiyay soo mareen yurub ciid alfusxiga booskaha iyo waxa kan yuhuudda dhiiggeeda lagu faraxalan jiray oo markaa ciid kasta ay tahay ninka yuhuudiga ah in la dhiba ay minadiin ahayd laakiin halgankoodiibaa wuxuu gaadhsiiyey inay qawaaniinta yurub iyo cid walba ka dhaadhacsiiyaan bendi la yidhaha cadaa usaamiyaba inuu jiro qofka afkiisa ay waxaasi ka soo baxaan inuu qof halaagsaman yahay oo diiniyan ay ugu qanciyeen haddii aan israael meel ay degto loo samaynin aan ciiseba idiin soo degaynin imka maraykanka iyo waxa kan saxbaadkooda diiniga cusub qaybo badan baa waxay u taageersayiin o rumaysan yihin ciise soo noqodkiisa inay ku xidhan tahay yuhuud haddii aan la makarsiinin baytulqudus iyo kuwa kan inaan ciise soo degaynin markaa si ciise inoogu soo dego wan yuhuud meesha la dejiyaa adna waxaad leedahay maxay utaageerayaan iyo yuhuudba su-aashii shalay lay weydiinaya maxay ahayd yuhuudba kaalmaa lagu dhisaye maxaa soomaaliyana kaalmo loogu dhisi waayo xaqiiqadaana waynaynu fahmnaa inayna nimankaa isku qiyaasin oo aynu garanno inay acmaqu juduuran mina ku yihiin garbiga inay aktar tanziiman wa talaaxuman mina inay yihiin inaanay waxay gaadheen habeen iyo maalin aanay ku gaadhin inaan la casuumin oo la odhan hooya waxay shaqaysteen inay yihiin xaqiiqada afraad ee u baahan inaan fahmnaana iyana waxay tahay innaga lafteennu inaynu iska fadhfadhino oo rabno bal muruuru zamanku wuxuu noqdo waktigu hadduu muddo sii dheeraad wuxuunba isbedeli doonaa insha allahu tacaala wuxuunba isbedeli doona inaanay tamaniyaadku waxba bedelin wuxuunba isbedeli doona haddaad tirahdo waxba iskuma bedelaan lacalla haddii aynu khaliijkaiyo tagnay axadulmuxsiniin iyo cidunba iskuol yar inoo dhisi waa dad hadda wax qabsan karaa ayaa waxaa lawada haminaya lawada sugaya waaxid min almuxsiniin meelaha ku nooli inuu wax u dhisi doono waxaan kusoo koobayaa haddaad tahay ka ku qanacsan inaad tagto waxaa habboon dadkan inaad wax uga tagtid adoo guurayo go-aankaagu iyo inaad guurtid laakiin inaad daymadaada kusii dartid bal dad muslimiin oo halkan iyana naar kusii socdaa sii joogo aan ku raacaynin sidii loo sii badbaadin lahaa inaad wax kaga sii fakertid haddaad tahay kan isagu ku qanacsan inuu joogayana saaad u joogi kari lahayd inaad ku fakertid haddaad tahay qolada riyada ku jirtana inaad toostid un qolada iyagu xaggaan aan joogin xaggan aan joogine insha allah waa la guri doonaa ku jirta waa riya ee dreamiska kuwa ku jiraane iyaga waxaan leenahay toosa un mujarad haddaad toostaan waxba garan doontaane sidaa daraaddeed waxaan jeclahay inaan haiga daalina wacdi ma wado yani dadku markuu qur-aanka iyo xadiidka la akrina qulubta dadkaa lahantaayo waa ilaahay baa ugu talagalay in bini aadamku waxyigu uu toosiyo laakiin waxaan doonayaa dhibaato ina haysata inaan idin godo tusiyo oo isku daydaan idinku markaasi saa kitaabkiin iyo sunnihiina waafajin lahaydeen waxaan jeclay inaan hal midana idin tusiyo dadku waxay u haystaan gaaladu inaani waxba ogeyn laakiin waxaan doonayaa inaan idin tusiyo bal duwalkan reer galbeed mid ka midi aragti ay soo saarto soomaalida ay ka qabto awalan nimanka reer galbeed waxaa lagu yaqaanaa markay rabaan inay wax qabtaan marka hore baxsi bay sameeyaan waxbay baadhaan ixsaa'iyaad tirokoobyay sameeyaan waxa usoo baxabaa taxliilaat iyo tafsiir iyo tacliil lagu sameeya la baadhbaadhaa la sharxaa la fasiraa aakhirkabaa natiijo la gaadha natiijadaa marka la gaadhana iclaamka la hawlgeliyaa dabeetana miidiyaha jaraa'idka t v-ga bulshadooday qanciyaan bulshadooda marka la qanciyana qawaaniinta waxaa ka timaada baarlamaanada waa la fuliyaa waa qaabka loola dhaqmo waxaan idin siinayaa masalan bal baadhitaanada ay sameeyeen qaar ka midi waxay isku dayayaan qaybo ka midi bulshada soomaaliyeed inay daraaso ku sameeyaan ee joogta westranka galbeedka joogta waddanada scandinavianka qaybo ka mida baa waxay baadheen waxay idhaahdeen soomaalidu fadaaix bay idhaahdeen aljaaliya soomaaliya baa la baadha ceebaha jaaliyadda soomaaliyeed marka ceebahaasi qaarina waa kuwa xaqiiqo aynu leenahay qaarna waa ceebo mutawahima waa waxaynu inagu wanaag u haysanay lakiin iyaga agtooda dee ceeb uga muuqda waxay yidhahdeen mujtamaca soomaaliga ee hadda inala degani waa mujtamac aynan concurrence ku samayn karin inuu inooga qayb galo suuqa camalka bay idhahdeen suuqa shaqada inuu ka qayb galo waa mujtamac aan u traingaraysnayn waayo waxay idhahdeen waa mujtamac aan marka hore xirfad badan wadan xirfad ma leh afna ma yaqaano shakligiisuna bay idhaahdeen hay-adiisuna dadka shaqogeliya dadka ma soo dhaweyso yani ninka soomaaliga siduu eegyahay bay ilaa iyaga xataa hay-adaa ugu jirta waxa lagu shaqo tago ninka soomaaliga bay leeyihin hay-adiisu wadaad gadh le nin shaad badhimadu iska furan yihin sitaa yani qaabkii dee inaga dhaqanka inoo ahaa dabeetana waxay waxay idhaahdeen qaab dhismeedka ninka soomaaligaina ma soo dhaweeyo bay idhaahdeen dadka shaqada bixiya isla markaasi manba warkii loogu talagalayna waa dad anaf ay kaga jirto ka yaro weyn yani dadka aan waxaas oo dhan wadan de waa lagu shaqaystaa laakin waxaa lagaga shaqaystaa inay dhulka fiiqaan inay wax maydhaan inay wa dee shaqooyinkii hoose shaqooyinka hoosena qaar badan oo iyaga kamidi ma rabaan inay qabtaan ama wuu sagsaagaya waxay dhahdeen shaqada diyaaru ma aha oo intuu maanta galo beriis kaga tegaya yani istimraariye ma leh maanta tan gelaya iskaga tegaya berito mid kale gelaya iskaga tegaya hadduu doono intuu iska seexdaaba odhay waa iska nasanayay maanta tan gelaya iskaga tegaya berito mid kale gelaya iskaga tegaya hadduu doono intuu iska seexdaaba odhay waa iska nasanayay no reason wax haba yaraatee yani qaanuunkii camale ay yaqaaneen oo dhan waxay leeyihin nin waafaqsan maaha waxay xisaa'iyaadkooda kusoo saareen mustawa tacliim waxay dhahdeen masalan luqada bay idhaahdeen waddanka dadkooda waaweyn boqol kiiba toddobaatan may dhigan bay idhahdeen intay ixsaa'iyaadka waxaa soo saaraya macadkooda guud ee u qaabilsan luqada ajanabiga in la baro deetana waxay dhahdeen dadka waaweyn ee soomaaliyeed ee meesha jooga boqol kiiba toddobaatan luqada may baranin ardadoodu bay idhaahdeen boqol kiiba siddeetan macallin dheeraaday nooga baahan yihin ardadoodu waayo waxay leeyihin bayskii horaa kasoo lumay ardayga kani bays ma lahayn afkasaani uma fahmayo marka stotalaran waxay idhahdaan macallinka gargaarka ah macallinkii kalaaska wax dhigaya maaha macallin kalaa dhinac fadhiya ardayga kana u gaara dalal waxoogaa lacaga haysta kuwa iskandarifyak iyo ardayga aan wax fahmaynin macallin gaara loo qabtaa oo la dhinac fadhiisiya saas daraadeed waxay idhahdeen boqol kiiba siddeetan ardadoodu waxay nooga baahdeen bay idhaahdeen stotalaran ama macallin gargaaro gaara waxay dhahdeen tacliimkooda markaanu eegnay dumarkoodu kaanu sheegnay waa raggooda bay dhaheen dumarkooduna way kasii liitaan sababay tilmaameen masalan bay dhaheen gabadha soomaaliyeed markay luqadaysa soo register garayso marka hore hore u iman mayso registrationkay samaynaysa inta ay jawaabta sugaysay uur yeelanaysaa bay dhahdeen markau iskuolka usoo baxo waxay leedahay uur baan he leeyahay ee laygu bedelo semesterka dambe semesterka dambea loogu dhigaya semesterkii dambena way umushay bay idhahdeen kale umushay bay odhanaysaa ka dambe ha laygu sii bedelo kii dambena naas bay nuujinaysaa naas nuujintu markay ka dhamaatana kii dambe uur kusidaa bay dhahdeen sidaa daraaddeed umaba suurtagala bay kuleeyihin wax kale inaanu barro daaye afkii gabadhii soomaaliyeed inaanu barro way adkaatay idinku waxa u haysataan yani inaan waxba laydinku ogeyn oo dee dad iska wadanka degan oo fiican inaad iska tihin waxay idhahdeen ardada iskuolka ka habsaanta waxa ugu badan bay dhahay ardayga soomaaliyeed isagoo aan reasonna keenaynin xataa dadka kale ardaygu maalinta uu iskuolka ka habsaami doono dee dadkana waa programmed dabeetana dairy book oo aabihii buu ku yaallaa aabihii iskuolka information buu sii siinayaa inankaygu maalintaasi ama waxaasaanu qaban doona ama dhakhtar buu yeelan doona ama kaasoo ma imanayo soomaalidu dee ma oga maalin aanay iskuolka tegi doonin ee soo socota isla markaasi aabuhu informationkaba ma siiyo iskuolka reason alaaliya reasonku inanku kaga maqnaado ma siiyo saa daraadeed marka la xisaabiya waxay leeyihiin ardada ugu badan ee iskuullada ka maqnaatana waa soomaalida waxay soo saareen duruufta ijtimaaciga ee soomaalidu ay ku dhaqanto waxaa kamid a bay idhahdeen cadamu ixtiraami alqawaaniin bay idhahdeen dad looga u hogaansan maaha ballanta way buriyaan waxa kaloo ku badan bay idhaahdeen atalaacub bilwasaa'iq waxyaabaha documentka la yidhaahdo dhammaanteedna talaacub bay ku sameeya ku cayaaraan tusaale waxay u qaateen fal separationka separationka waa kuwa wadamadan lacag dheeraada ku siiya reerka odayga iyo hadduu kala tago waxay ogaadeen reer un caruurna isu dhalaya haddana separation qoran dad qaanuunkii dawladda lacag dheeraada ku kala qaatay oo kala degan laakiin haddana xidhiidhkii dee nin iyo gabadhi ay ka dhexeeyaan caynkan waxay yidhaahdeen intaasi waa fadeexooyin jira fadeexaad baa jira iyaga agtooda dee inagu aynu odhan karno waa mutawahim laakiin iyagu ay qabaan waxay dhahdeen mujtamaca soomaaliga waa mujtamac muqlaq oo radicale bay dhahdeen waa mujtamac xidhan oo radicalia radicalku waa maxay iyagoo cindahum yacni waa mutadayin aad buu diinta ugu adegi xaggay ka keeneen masalada tan waxay yidhaahdeen wasiiqada booliisku uu bixiyo ixsaa'iyaad baanu ku samaynay bay idhaahdeen inta uu booliisku bixiyey wasiiqa ama document sawir ku dhajisan yay oo gabadh xijaab le ku taallo boqolkiiba shan iyo siddeetan baa soomaaliya bay idhahdeen iyagoo muslimka ugu yar yani waxa weeyaan waddankii waxa la eegaya inta muslimiin ee degan muslimiintii deganayd intii qof ee gabdheed ama basaboor qaadatay ama bankood qaadatay ama identity card yar qaadatay ama bost card qaadatay waxaasaa la tirsanaya waxa waxaa la tirinayaa sawirka ku yaala sawirku inay gabadhu soomaaliyeed waxay leedahay waxaan rabaa adigoo xijaabkayga sawiran in xijaabka laygu sawiro oo aan ku qaato identity cardka xijaabku inuu shardi yahay in lagugu sawiro bay leeyihiin markaska islaamiga kasoo qaado warqad waraaq baa loo qoraya intay markaska islaamiga timaado waxaa laleeyahay xijaabku waa shareecada iyadaa qorayso gabadha lagama fujin karo boolisku waxaa aqbalaya markaa gabadha iyadoo intaasoo quri muuqato in sawirkaa ugu dhajiyo identity cardiskeedii o dhan ixsaayaad bay soo saareen ay leeyihiin identity cardka sawirkaasi ku dhajisan yahay boqolkiiba shan iyo sideetan bay leeyihin waa soomaali muslimkii kale ee waddanka uga soo horreeyey weligood deganaana waa boqolkiiba shan iyo toban waxay idhahdeen magaalo kamid a cawaasimtooda iskuol laga furay bay dhaheen islaamiya iskuolka islaamiga waxaa dhigta baa la yidhi shan iyo siddeetan qof shan iyo siddeetan qof ayaa dhigta koob iyo siddeetan bay dhaheen waa soomaali iskuol keliya meel laga furay ee shan iyo siddeetan qof dhigato ay koob iyo siddeetan yihiin soomaali waxay idhaahdeen masaajida cusub iyo mu'tamaraadka cusuba waddanka laga qabto ixsaa'iyaadka ugu badan waxaa leh soomaali baa leh waxay yidhahdeen waxaanu ku haynaa soomaalida shay khilaafsan bay dhaheen asunan ilkawniya sunanka kawnigii waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dad meel ka yimi markay meel yimaadaan in iyaga badh badan laga hanto laakiin waxaanu aragnay bay leeyiin masalan tusaalihii uu sheegayay shalayto sheekii wax waadinayey qof yimi gabadh timi stockholm iyadoo qaawan oo muddo kadib un la arkay iyadoo xijaaban wasaa'iqdeedii xijaab ugu qoray yani ilaaxaad baa lagu tatabucaya adna waxaad uhaysataa in la iska joog joogo meesha aan cidi waxba ogeyn maalintay timi inay qaawanayd baa la ogyahay maantana inay xijaaban tahay baa la ogyahay dabeetana waxay leeyihin waa cagsigii sunna kawniya waxay ahayd inta inta xijaaban inay qaartuurto oo markaa dadku xagga u socda lakin xaggan in dib qaaro isu fireeyaan bay leeyihin waa sunna kawniya wax ka hor yimi waxay yidhaahdeen mujtamackan inuu radical iyo waa adiladooda waxaa daliilu ah bay ku leeyihin iskuullada waa iskuulladii dawladda caadiga macalimiinta dhigta sabjagyada qaarkood marka ay soo qaadaan diimaha ay wax ka sheegaan islaamka haddii wax laga sheego bay dhahdeen dadka dagaalama waa soomaalida bay yidhahdeen waa ardada yaryar iskuullada iska dhigata macalinka markaa rabashta ee ku rabashta markaa diinta wax laga sheego sidaa daraaddeed ayaa civil ministerkii mid ka mida wadanadaasi wuxuu soo saaray wareegto odhanaysa iskuullada afka lagu dhigo ee koowaad macalimiinta inay mamnuuc ka tahay waxyaabaha siyaasadda iyo diimaha inay ka hadlaan haddaba macalimiintii reer galbeedku waa laga mamnuucaya ardadaasi la siinaya afafka barata waa ka mamnuuc bay soo saareen waayo waxay leeyihin dadkaa rabshadoodii baa loo taag waayay rabshada soomaalida daraaddeed ayuu qaanuunkani usoo baxay baa la tilmaamaya waxa ay tilmaameen natiijada ka soo baxaysa bay idhahdeen mas'alada tani waxa weeyaan soomaaligu bay idhahdeen waxa weeyaan alwariithu sharci lilusuuliya waa kii dhexlayay mujtamaca galbeedka degan ee usuuliga aba kuwa dhexaltooyadooda leh ee calankeeda dambe qaadi doona waa qolada tan bay idhahdeen walidalik baa waaxid mustashriqintooda waaweyn ka mid ah obsala joogo mutakhasiskooda koowaad ee shu'unta soomaaliyeed ah benhard helendary magaca inkaasuu leeyay oo yani ugu takhasusay gabadh soomaaliya talyaani iska dhaleenna wuu qabaa ayaa wuxuu ka bixiyaa soomaalida yani buu sawiraaday iyo dadkooda intellectualka iyo maamulkooda iyo waxoodan buu siinayey wuxuu sawirayey mujtamaca soomaaliga la yidhaahda buu yidhi ma laha qof la yidhaaha kafir waa ra'yigiisi way leeyihin buu yidhi shuuci liberali cilmani waxaasoo dhan way leeyihin buu yidhi laakin kaasi haddana waa muslimun buu leeyahy dabaday kaga lifaaqan tahay buu leeyay yani baashani kama fuqda buu qabaa walow ay leeyihiin buu leeyahay shuuciyiin liberaaliyiin waa un kama foqdo oo ma aha dad mabdi'iya buu leeyahy yani dad mabaadi'du ay marto ma aha waxaan ictibaarinaya dhammaantood inay muslim yihiin natiijaday soo saareen maxay noqotay waxay idhahdeen waa mujtamac suuqa shaqo aan geli karin waa bulsho bay idhaahdeen usuuliyada dhexlaysa waa bulsho bay idhaahdeen mutafariqa bimacna alkelima bay idhaahdeen meel laga hogaamiye ma leh waxaa jira dad bay traingareeyeen dadkaasi funuun kala gedisan bay ku traingareeyeen waa dakatira aada u tiro badan leh laakiin dadkii waxaa loogu talagalay soomaalidu de markay meesha timaadiy waxa kale inay dadka hogaamiyaan oo da indhaw noqdaan oo ururadoodii iyo waxoodii nimankii iyo dadkii soomaalida xiimayay waaba ismari waayeen wax allaaliya wixii khubare iyo waxaan joogay oo dhami soomaalidii waa ismari waayeen dabeetana waxay yidhahdeen waa mujtamac mutafariq oo aan la hogaaminba karin oo meel kasta u yaacaya sida daraaddeed matalan waddan wadanada ka mid ah guddiga lagala tashado arrimaha soomaalidu waa soddon iyo laba qof baan filaya soddon iyo labada qof shan iyo labaatan kiniisaday ka tirsan yihin shan iyo labaatan waa reer galbeed kiniisada ka tirsan labana wasaaradaha dawladday ka tirsan yihin shan qofna waa soomaali bay waxay dhahdeen soomaalida qofba qof ma matelo sidaa daraaddeed waxba haynugu badinina inagu aan wada matalo kiniisadima qole mateshaa un ama mid meel ka socdaaba qolu matala nataaijtay soo saareen waxaa ka mid a waxay dhahdeen soomaaligu bay idhahdeen waa banrik family bay idhahdeen waa mujtamac caruurta hani ku ah waxay daraaso ku sameeyeen xaafad ka mida magaalooyinkaasi xaafadaa bay idhahdeen muddo sanada thirty one september ninety five ilaa iyo thirty one september ninety six waxaa ku dhashay saddex boqol iyo koob iyo toban ilmood saddexda boqol iyo koob iyo tobanka ilmood ee xaafadda ku dhashay bay idhahdeen boqol iyo afar iyo konton bay soomaalidu dhashay bay idhahdeen dadka kale oo dhan oo laysu geeye xaafaddaa deganina boqol iyo toddoba iyo konton buu dhala soomaalida oo kelihi boqol iyo afar iyo konton bay dhashay dadkii kale oo dhan ee xaafadda deganaana boqol iyo toddoba iyo konton buu dhalay sida daraaddeed waxay dhahdeen demographically waa dad koraya oo surcada kobacoodu uu aad u dheeraynayo markaa waxay ku tilmaameen in banrik family bay yidhahdeen waa dad hani ku ah wax soo saarka caruureed buu hani ku yihi marka intaa la isku daray waxay yidhaahdeen waa mujtamac aan anfici karin bulshada waddanka u dhalatay saa daraaddeed iyagu aragtiday kaa qabaan waxay tahay aragti qaldan oo masaa'ilka qaarkood diin ahaan in isku khilaafsanoo lagaa qabo oo lagu daray adiga qaladaadkaagii iyo waxaynu isweydaareenayna tirada badan oo lagu daray qaybsanaanteennan tirada badan iyo labada boqol oo urur aynu wadanno oo lagu daray arrimaheenu aan cidiba xalu raadin ku wadin oo cid u fakeraysa aanay u maqnayn oo lagu daray dadkeennu aan dadkan ay la noolyihin basaani weli u fahamsanayn intaa marka la isku daro aduu maxaa ka dhalanaya de intaasoo shee la isku daro equationka waxaa ka dhalanyaa idinkaan idin weydiinaya haddaba waxaan uga socdaa arrimaha kan usoo bandhigaya inaan idin dareensiiyo haddaad rabtaan inaad meeshan sii deganaataan waana idinka muuqataa inaad deganaantiin inaad fahamtaan mutatallabaat alcayshi fi lgarb galbeedka see loogu noolaan karaa labaan markaa idin kala dooransiinaya hadday sida kusii socoto ilaahay waxa ku maqana ilaahay subxaana watacaala ka rajayn mayno inuu si xun u dhigo laakiin bulshadu sidan suuraddan ay leedahay hadday usii socoto mustaqbalkeeda aad baa madow badani u saaran yihi mugdi badan waxaa habboon markaas inay bulsho kasta oo soomaaliyeed oo degan wadanada tani ay fakerto caquusheeda dib u raajacdo maxaa xal noqon kara iyagu suuradday kaa qabaan waa taa adigu noocaa tahay waa kaa taariikhdu waxay ka markhaati kacayso bulshooyinka xadaaraad kala gedisanaysu yimaadaa waxa ay taariikh ahaan la daraaseeye laga arki karaa waa kaa sidee baynu inagu ku talagalnay haddaba inaynu u badbaadno sidee baynu ku talagalnay inaynu dad u noqono waxaan anigu soo bandhigaya oo arrintan aan uga hadlaya waxa weeyaan isaara inaan ku sameeyo inaan idin goda tusiyo idina aad fakertaan inaan anigu ra'yigayga oo kooban soo bandhigo idina a isla sii niqaashtaan oo tatawurisaan oo eegtaan oo wax xasanna qaadataan wax xunna iskaga tagtaan muqtaraxaadka aan xalka u arkaya waa kuwa kan aniga aragtidayda ko waxaan arkaya haddii aan la samaynin tawxiidi saf haddii aan dadka muslimiinta isu tegin haddii aan tacaawun badan la samayn haddaan la isgargaarsanin inay adag tahay in jiritaan fiican meesha lagu sii yeesho ha imoodina inaan ahay nimaan soomaali ka dhalan ama garanayn soomaali dhaqankeeda waan ogahay dadka soomaaliyeed ee maanta jooga haddii ereyga midnimo lasoo qaado meel daran inay kaga dhacayso waayo ninka soomaaliga waxaa maskaxdiisa aada uga guuxaysa nin waliba ninkii kale shalay dulmiyey buu garanaya nabaradii reerkooda ku dhacay baa usawiran waxaa laga yaabaa in aabihii lasoo dilay ama deerkii lasoo dilay ama mashaakilkii qabaa'ilku ay soo galeen waxaa laga yaaba mashaakilkii duwalkii hore iyo wixii oo dhami soo galeen waxaa laga yaaba soomaaligu cidda uu ugu badan ee ugu jirdiidka badan yahayba inuu soomaali kale yahay oo mararka qaarkood lagaba yaabo kuwa gaalada iyo waxyaabahaasi inuu jiraa iyagu waxba kuma yeelin laakiin ninkan madoowa meesha maraya waa ninkii kusoo barakiciyeyba ama meesha tanba ku keenay anigoo waxaasoo dhan og ayaan haddana waxaan idin leeyahay kiinii wax soo dulmiyey iyo kii la dulmiyeyba labadiinuba waad degaysaan haddaydan caqli dambe keenin halkan markaad joogtaan labadiinuba waad degaysaan haddaydan caqli dambe keenin waxaa habboon laba ixtimaalun baa jira inaynu jiritaan yeelan karno dad jiri kara meeshan ku noqon karno ka muslim ahaan iyo inaynu noqono dad aan jirin ko waxaan kaloo jeclayay inaan idin dareensiiyo galbeedka ama dimucrasiga waxaa la yidhaahdaa dimucrasigu waxay yidhahdaan dadka furas buu siiyaa uu qofku xaqiisa ku raadsan karo laakiin dadka xaqiisa ma siiyo inta xuquuqdaada lasoo xambaaro lama odhanayo war idinku hadda qoladatiin de waa kan xuquuqdiin iyo qaata laakiin waxay leeyihiin qaanuunka wuxuu u yaalaa qaab uu qofku hadduu isagu halgamo xaqiisa dhacsan karo maxaantaa uga jeedaa nudumka dimuqraadiga maadaama qaanuunku sidaa u yaallo iyagu waxay leeyihiin institutionskii cid waliba u doodi lahay cid waliba urur xoogan bay leedahay macalimiintu urur bay leedahay dhakhtaradu urur bay leeyihin nersinku urur buu leeyihi xayawaanka kuwa u doodaa urur bay leeyihin kuwa waxaan u doodaa urur ururadani maxay yihin sawtan dawladdu baarlamaanna le xukuumadiina joogto shacabkiina joogo booliskiina joogo ma un qawaaniinta inta la dejiyo la fuliyo maxaa ururada lagu falaya ururada waxaa lagu falaya waxaa la ogaya cidina cid xaq siinaynin inuu nin waliba xaqiisa dabada haysto o u dagaalamo marka dhakhtarka ahi ururka dhakhtarka inuu member ka noqdo oo hadday dawladdu intaa in laeg way danta dawladdu wadato iyo danta dhakhaatiirtu haddaad khilaafta dawladdu de qaanuunkeeday soo dejinaysa ama baarlamaanku laakiin waa inuu ururkani dagaalami karaa oo uu bulsho weynta iyo baarlamaankaba intuu la dagaalamo ku qancin karaa maslaxadiisa inaan lagu xadgudbin saas buu jiraa saa daraaddeed nin waliba dantiisa isagaa dacalkiisa haysta ee cid tidhi waa cadaaladii xuquuqul bini aadam oo u qaybisay ma jirto maadaama systemkuna uu caynkan yahay haddii aydan yeelanin urur adag oo idin midayn kara oo dantiina raadcayn kara oo xuquuqdiina u doodi kara oo waxaa rabtaan dadka u sharxi kara oo fikraddiina soo bandhigi kara oo dadka qaladka idinka fahamsan wax u sharxi kara wax fahamsiin kara oo kuwa idin dulminaya iska celin kara oo iska dhicin kara haddaydan yeelanin xaq heli maysaan xaq heli maysaan sidaa daraaddeed waa laabud waxaa laga yaabaa idinku inaa u kala jejabantihiin qabaa'ilkii inaa usii kala jejabantihiin jabhadihii inaa usii kala jejabantihiin wadaadadii inaa usii waxaa socon maaya war shan wadaad socon mayso oo shan jabhadood iyo konton kan la wadaa war waxaas ma soconaya haddaad rabtaan inaad dadka waxu qabataan weligaaba wadaadna ahow masaa'il aynu isku hayno inta kalaa lumaysa haddaynan waxuun isku gargaarsan intaynu isku waafaqsaneen way lumaysaa oo halkan kuma dhawri karno haddayna waxuun isku gargaarsan sida daraaddeed waa inuu jiraa xoog danteenna iyo maslaxadeenna ilaalin karaya sidee buu u jiri karaa haddii la yidhaahdo aynu midowno waa arrin fudud maskax ahaan iyo dadka dhaqankooda waa la midoobi karaa laakiin soomaaliaan aqaanayo intaynu maanta midowno afar casho dabadeedna waynu kala yaacayna see bay markaa wixii loo ilaalin karaya waxaynu nahay dad ku xidhan waddankiiyo markasaynu maanta isaga wada soconay shaah wada cabin unbaa la odhanaya labadii reer meel heblaayo waa isgaleen inaguna shaah dambe wada cabi mayno waaynu iska kala kacaynaa saynu wada soconay xarakaadkii isaga wada sheegin u wada sheegsheekaysanan unbaa la odhanaya wadaadada masalaa dhex martay in labadii wadaadee hebel iyo hebelo dee fiintaaba dhex martay oo dabeetana markaasaynu kitaabada kala gurayna ama dhalinyarada lakala urursanaya ama war waxaasi waa wax adag ko laakiin waxaan leeyahay haddii la rabo in la midoobo laba shay baa laabuda labada shay aan arkaya mid wuxuu yahy in dadka lagu tareengareeyo atarbiya aljamaaciya waa qiimo xadaariya waa shay qiimo leh tarbiyadan infiraadiga ee aniga saasaan idhi saasay la taay qof waliba intu wax idhaho meesha ka baxaya wax soconaya maaha waa tarbiya jamaaciya qiimaha xadaariga ah qofku inuu dad la noolaan karo wax la lahaan karo horta waa inay noqotaa waxaynu ummadeenna ka dhaadhicin karno waa inay noqotaa wax wadaadku uu sharxi karo waa inay noqotaa waxaynu dadka u bandhigi karno waa inay noqotaa wax dadka isu keeni kara matalan manaahijta iskuolka iskuullada curriculumkan lagu dhigo silibasyadan iskuullada lagu dhigo manhajka markaa la dejinayo waxaa ka da horeysa ahdaaf maxaynu rabnaa qof maxaya inaynu soo saarno qofkii la rabay in lasoo saaro ee la doonayaba muwasafaadkiisii la qoraya marka la helo qofkii la doonaya ku noqdo ayaa waxaa laleeyahay haddaba wasaaishaynu kusoo saari karnaa maxay ti qofkaa sidee baynu u abuuri kari lahay matalan reer galbeedkan aan joogno manaahijtooda tacliimigaa ahdaafta koowaad ay tilmaamaan waxaa ka mid a waxay dhahaan some ar by dande maniska waa in lasoo saaraa afka meeshaanu joogno qof dadka wax la qaban kara qof dadka wax la yeelan kara waa inuu noqdaa si taa ay u dhacdo matalan silibaska norwegiga elementary schoolka waxay leeyihiin xisas ay yidhaahdaan waa moote xisas ah kulan shir xisada shirka ee uu iskuolku leeyahay class yar oo standartu ama tiriya ayaa xisadii shirkay gaadhaysaa ciyaalkii baa la shirinaya ciyaalka jerman yar baa loo yeelaya jermankaa yare hadalku u qaybinaya waa class yar oo carruura sideed jirno sagaal jirno waxaasiya jermankaa yarbaa hadalka u qaybiya teemana wuu leeyahay subject laga hadlayo matala waxa laga yaaba macalinku inu yaho subject aynu maanta ka hadlayna hebel iyo hebel ba istilaama isqabtay waa sidii loo xalili lahaa tobanka yarana kala xalilaya oo meesha fadhiya jalsaa la fadhiisanaya mid yar baa maamulaya hadalka isagaa u qaybinaya istintaaj go-aan baa soo baxaya go-aanka macalinku kuma laha wax dakliya waa inuu in yara marka hore u tawjiihinaya mooyaane wax dakliya kuma leh dabeetana waa la fulinaya kalaaska dhexdiisa iyo wixii waxay idhahdaan waxaanu waxaan uga jeednaa in ilmahan lagu tareengareeyo inuu samar by dande menis ka noqdo qof dad wax la yeelan kara oo la shiri kara oo la hadli kara oo wax la wadaagi kara oo wax la qabsan kara oo caynkaasi inuu soo noqon karo waxaan leenahay waxaynu u baahanay markaa waktigii la isiiyey aada buu soo cidhiidhiyey saa daraaddeed waxaan isku dayay inaan soo koobo iqtiraaxaadkayga waxaan leeyahay un waa inaan soo saari karnaa bulshadeenna inay wax wada lahaan karto waa inaynu fahamnaa qof waliba inuu yeelan karo waajibaad iyo xuquuq waa inaynu fahamnaa tacaawunkeennu inuu inagu qasbayo waxyaabaha inaga hor imanayo tiro badan iyo awooddeenno tiro yar maadaama awooddaadu tiro yartay haddaanad sugaynin way kaasii kala lumaysa dadka muslimiintana de hadday isgargaarsan waayaan ilaa tafcaluuh takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wilaayadii baa saa lagu tilmaamayay sa daraaddeed waa inaynu qiyamkan isku beera wada hadli karno wada doodi karno wada soomaalidu hadalkaba kuma inay sor fadhiisataaba iska adag war waxaa garataan tusaale min asira cutba bnu rabiica bay gaaladu usoo direen waxa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu yidhi aan idinkala soo hadlo waa kii nebiga u yimi nebiga wuxuu u waday waxay ahayd haddaad xoolo doonayso waanu ku siinayna haddaad boqornimo doonayso waanu kusi waxaasuu akrinaya diinta iskaga tag bal hadday u fiirso waxaa nebiga lagu akrinaya waxa weeyaan inuu diinta iska daayo markay afkiisa ka soo baxday waraminkaari kugu dhacday nebigu kuma odhanin wad buu yidhi wuu akriyey akriyey akriyey cutba wixiisii cutba wuxuu akrinaya waa gaalnimiyo qurun ma aha diin waxaanu akrinayaa waa diinta iskaga tag oo haddaad bukto aanu dhakhaatiirku ugu yeedhnu nebiga kuleeyo haddii aad xoolo doonayso aanu xoola ku siino nin xoola u buka haddaad tao waxaan waxa kugu wada xoolatay aan ku siino madaxnimo haddaad doonayso yani waa tuhumaad nabiguna calayhi salaatu wasalaam kama xanaaqsane wuu dhegaysanaya markuu dhameeyey ayuu wuxuu weliba weydiiyey ma ka faaruqday abalwaliidow hadalkaagii ma dhammaysatay buu haddana nebigu ku celiyay wuxuu hubinayaa in bal waxu hadheen iyo in kale isagoo hadalka wada dhexda kagama boodin oo ma odhanin war waxaad sheegaysaa waxba maalinkaar kugu dhacday oradoo naga tag ama ma odhanin war waxa aad sheegaysa waxba kaa dhegaysa ma iska daamo waba muu ku odhan wuu u aamusay ilaa uu dhammaystay markuu dhammaystay buu weliba ku yidhi waxba kugu hadheen may buu yidhi markaas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suurad qur-aana ku akriyay ummadda inaad bartaan haddaad rabtaan inay wax wada yeelato inay wax dhegaysan karto waxa ama waafaqsano ama diidanow laakiin at least barabta inaad maqli karto in dhegahaagu ay wax maqli karaan inaad garatid inaad wax weydiin kartid inaad garatid dad waxay dhahdaan yabaan jaban waxaa jira waxay ku tilmaamaan mucjiza alyabaniya fi lidaara bay dhahdaan systemka idaaradda markay ka warramayana yaabaanintu ay leeyihin ee waxa la yidhaha dad markay meel isugu yimaadaan ee qadiyadda la niqaashayo ka ugu grade hooseeya ama ugu aqoon hooseeya bay yidhahdeen baa la yidhahdaa ugu hor hadal isaga kay markaa wax bidayaan baa loogu dambaysiya waxaanu rumaysanay bay dhaha haddaanu kanoogu digdiglaysan soo horraysiino kuwa kale isagun bay mumbahiriin ku noqonayaan ee afkaartooda way tuurayaan oo markaa ma hadlayaan saa daraaddeed inaanu isagu dadka marka hore jabsanin oo wax akrinin inuu isagu fadhiyo oo bal dadka waxay hayaan oo dhan horta ha soo daayaane nin waliba wuxu haya markuu soo daayo inuu isna fikradiisa markaa soo bandhigo oo laisla egeego yani waxaan uga jeedaa anaa wax garanaya iyo anaa waxa iyo anaa aftahana iyo anaa wadaada iyo anaa kana inaynan wax ku jabsanin ee in bal horta laisdhegaysto oo dadku wada hadlo oo laisfahmi karo wax la wada yeelan karo kaasi waa qodob haddii la rabo inaynu midoobi karno qodobka labaadna wuxuu yahay inaynu si aynu u midowno nidaam yeelano fawda waxba ma midayso waa inuu nidaam jiraa nidaam nidaamku waa inuu noqdaa kaan kalsoonida ku qabee dadkoo qura waa inaanu ahayn innaga soomaalida waxa weeyaan haddii aynu kalsooni isku qabnana masaajidka anaa madaxa iga dhigaysaa maalinta kalsoonidayda wa ka yaro shakidaana waar waa baxa haddaanana is adkeeyo hore u bixi waayana waa inoo kala qaybiya masaajidka idina wayna kiina dhisataan anaa kan waa inaan ama kusii mintidaa ama layga tagaa ama dee mid kalaan kaa dhinac dhisa laakiin asalku wuxuu ahaa inuu system jiri karo aynu ku kala bixi karno waa inuu systemku marka hore yahay mid qofka la necabiye lagu tuuri karo mid qofka la raba uu joogi karo waa inuu systemku yahay kaan kalsoonida ku qabo dadku waa ka mid inay dee dad kalsooni lagu qabo xogaamiyaan laakiin marka hore waa inuu systemka dadkan loo dhiibayo adagyi waa mustafa waa nin fiican weynaan wax laygu dhiibin laakiin systemka wax laygu dhiibaya system adag inuu yahay oo haddaad iga shakido aad igoo xisaabtami karto haddaan wax qalqaldo aad ku saxan karto waa inuu yahay systemka aynu ku heshiinaynaa ka kalsoonida abuuraya kow waa midda labaade waa inaynu noqonaa dad caqli ballaadhan oo faa'iidada inta badan qiimaynaya aan qiimaynayn haddaan anigu maalin wax kaa yara xadayn si waxaagii oo dhami buraan masalan waa laga yaba ina warar samaysataan dabeetana kii madaxda looga yaro dhagay inuu yaro tuug noqdo maalintu xafiis wax uga yaro baahday buu shaabad iskaga dhuftay idan ogeyno walo waxoogaa lacaga kaga yaro qaatay beri dambanba anigoo wax raad raadinayo oo xafiiskii wax ka doonay baa layidhi soo nagii berigii hore idin siinay alaabtana alaabteeyo sawir baan soo qaadaya odhan maayo ciddii wax maamulaysay ama ninkan sidii maamulka looga joojin ama aynkaasi shirweyne in dadka loo qabto ama odhanayo ha sidaas oo maaragta xafiis hebel baan kasoo helo nimankii caynkaasay sameyna caynkaa dee inuu kala dareeriya mid inoo sameeya uma ka dhinac bilaabaysa yani waxa weeyaan haddii khata la qabto macnaheedu waa kala taga war ma aha yani waa dadku macsuuma waa dhici karta in layna xado waa dhici karta inu waxina lumaan laakin systemku waa inuu inoo noqon karaa system ninkii inaxada inu intaynu meesha ka saari karno casili karno bedeli karno inoo sii jira waayo wuxuu inoo hayaa inooga badan ninkan inuu maalin waxoogaa dhowrkuna waraaq ku helay ama shaambad inuu maalin inugu xaday wuxuu systemku inoo hayaa inaga badan waa inaanu inoo muuqanin un qof baa maalin wax inaga xaday dabeetana wixii inoo dhame aanay noqonin wax ku duma arrintaa waan ku celcelinaya waxaan ugu celcelinaya waxa weeyaan haddaynu rabno midnimo midnimasay ku jiri kari lahayd waa inay jirtaa waxaynu ku tilmaami karno systemkaasi job description waa inuu jiraa job descriptionka maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxaynu rabno inuu inoo qabto ururkeennu aynu midda ku nahy waa inuu cad yahay hadduu cad yahay waxa yaraanaya khilaafkeenna waxaa laga yaaba intaynu inayna isku waafaqin arrimaha soomaaliya haddaynu idhahno ururka soomaaliya waxaa ka qabto waynu kala yaacaynaa berritaba waayo wixii soomaaliya waa iska rabshad bateen waa in ururkeenu loo kal noqdaa ku wajahnaadaa jaaliyadda halkan joogta wixii uu qaban karayay waayo taa isku waafiqi weyno marka horeba kasoo yaacna halkeeda ha joogto ciddii hoos ula xidhiidhista ula xidhiidha ciddii urur gaara uleh ha ulahaato ciddii gobol gaara la xidhiidha ha la xi taasi halkeeda ha iska joogto tan si aynu wax uga wada qabsanno ururkeenu waa inuu noqdaa urur ku salaysan inuu wax ka taro ummadda halkan degan iyo horumarka yacni waa inuu noqdaa waxa leh job description shaqo laysla garanayo oo lagu wada socdo waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa wax idaara ku salaysan kaasi waa shayga koowaad ee aan tilmaamayo haddaynu rabno galbeedka inaynu sii joogno waa in aynu midoobi karnaa oo midoogeennaasi urur ku salaysnaan karaa ururkaasi xuquuqdeena iyo danteenna raadin karaa ku dhisnaan karaa ururkeennaasi system idaariya idaaradaasi iyo systemkeedu uu ahaan karaa mid kalsooni aynu ku qabi karno mid ninkaad la col tahay hadduu meesha soo fuulana lagu xakamayn karo kaad la saaxiibka ahayd hadduu meeshii ku joogan aanu wax kugu siin karin o shayga labaad ee aan u arkayo mustaqbalkeenu inuu ku xidhan yahay haddaynu rabno inaynu galbeedka wuxuun ka sii hayno waa inaynu abuurnaa siyaanat alusra wa cadami tafakukiha waa inaynu ku dadaalnaa guriga inaynu ilaalin karno mujtamac baynu nayar dawlad ma lihin bulsho weyn ma lihin wax kale ma lihin guryaynu ka koobannay guryaha burburkoodu hadduu sii bataba innagana burburkeenu wuu sii badanaya lumitaankeenu wuu sii badanaya inta dhismaha guryuhu ay adag yihiin inta odayga iyo islaantu ay wada joogi karaan inta ay isqabi karaan intaay carruurtu dhexdooda joogi karto inta carruurta lagu muslixi karo inaanay ka tegin xaafadooda inta uu gurigaasi sii jiri karaba macnaheedu waxa weeyaan inta aynu mustaqbal dheer sii yeelan karno inta guriga burburkiisu badan karabana waa dumitaankeena badanaya walidalik ba galbeedka waxaan arkay dadkeena yimid mala ma dhaqankayna taasiiriyey ma waxaynan garanayn ma soo gallay furitaanka soomaalida u badan yihin rag iyo dumarka isfuraa way badan yihin aad bay u tiro bateen inta uun gabadh laba carruura haysatee wiilkii qabayna u halkan joogo oo uu tu kala guursaday xalay baa sheekh mim wuxuu noo sheegayay waddan wadanada kamida galbeedka ayuu lahaa seer kalun baaba iskaga jirtaa waxaan arkay bu yihi boqolaal reer gabadhan baa ninkeedii mid kala gursaday tii hore xanaaqday waa iska tagtay laba carruura markay muddo haysa heen kari weyday mid kale wadaaday la hadasho waxay tihi khayrka isku dhowrsano carruurtaadila korisid isna tiisii hore sii xanaaqday mid kale iyana usii tagtay